إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka duhur ee alfurqaan waxaa si deg deg ah diyaarad loogu qaaday hogaamiyaha maamulka jubbaland kadib duqeyn ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalo uu ku sugnaa oo ku taala jubbada hoose waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaal xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisan askarta dowladda federaalka ku leeyihiin duleedka magaalada marka madaxweynaha maamulka la baxay hirshabeelle ayaa laga hor istaagay inuu tago deegaan ka tirsan gobolka hiiraan maamulka islaamiga ee degmada galhareeri iyo ganacsatada magaalada oo iskaashanaya ayaa deeq raashiin iyo lacag isugu jira gaarsiiyey dadka danyarta ah ee ku nool degmadaasi waxaa magaalada hargeysa ka taagan xiisad ka dhalatay shirkad macadanta qoda iyo maamulka oo ku heshiiyey inay xoog u qaataan dhul ay leeyihiin qoysas soomaaliyeed waxaa magaalada jilib lagu soo gebagabeeyey dowro ballaaran oo loo qabtay khudubada masaajidda magaaladaasi آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan waxaa si deg deg ah diyaarad loogu qaaday hogaamiyaha maamulka jubbaland kadib duqeyn ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalo uu ku sugnaa oo ku taala jubbada hoose waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic lagu garaacay xero ay askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose madaafiicda ayaa haleelay mid ka mid ah gaadiidka ilaalada gaarka ah ee axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland duqeynta kadib ayuuna axmed madoobe si deg deg ah isaga cararay degmada afmadow ee madaafiicda lagu garaacay sidoo kale habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday fariisin ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanada buundabilan iyo buulabacaad ee magaalada marka shabeellaha hoose ugu yaraan hal askari ayaa lagu dilay afar kalena dhaawac adag ayaa kasoo gaaray dagaalka madaxweynaha maamulka la baxay hirshabeelle ayaa laga hor istaagay inuu tago deegaan ka tirsan gobolka hiiraan warkaasi cabdisamed ayaa inoo haya cali guud laawe xuseen oo ah hogaamiyaha maamulka hirshabeelle oo maalmii lasoo dhaafay safar ku marayay deegaano ka tirsan hiiraan iyo shabeellaha dhexe xilligaana la sheegay inuu ku sugan yahay deegaanka muqokori ayaa maanta qorsheynayay inuu tago tuulada tarda oo ka tirsan gobolka hiiraan hase ahaatee waa laga hor istaagay wararka ka imaanaya gobolkaas ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan mooryaanta macwiisleeda ay cali guudlaawe ka hor joogsadeen inuu tago tardo waxaana la sheegayaa inay diidan yihiin inuu xariga ka jaro iskuul dhowaan halkaasi laga dhisay waxay si cad u sheegeen horjoogayaasha macwiisleeda inay la dagaalami doonaan cali guudlaawe iyo ciidankiisa haddii ay isku dayaan inay soo galaan tuulada tardo maleeshiyaadka mooryaanta macawiisleed ee ku sugan deegaanka ayay wararku tilmaamayaan in lagu arkayo wadooyinka soo gala tuulada kuwaasi oo la sheegay inay halkaasi u joogaan in cali guudlaawe ka hor istaagaan maalmo ka hor sidan oo kale hogaamiyaha maamulka hirshabeelle ayaa waxaa loo diiday inuu ka dego magaalada maxaas sidoo kale dagaal ayay ku hanjabeen maleeshiyaad taabacsan maamulka la baxay hiiraan state kaasoo kasoo horjeeda maamulka fadhigiisu yahay magaalada jawhar ee gobolka shabeellaha dhexe gobolka hiiraan waxaa ka dhisan dhowr maamul oo isdiidan kuwaasi oo ay hubeeyeen xabashida etoobiya maamulka islaamiga ee degmada galhareeri iyo ganacsatada magaalada oo iskaashanaya deeq raashiin iyo lacag isugu jira gaarsiiyey dadka danyarta ah ee ku nool degmadaasi degmada galhareeri waxaa ka dhacday raashin qaybin loo sameeyey dad badan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro raashin qaybinta ayayna si wanaagsan ugu faa'iidaysteen dadkii loogu talagalay raashinka la qaybinayay ayaana ka koobnaa bur bariis sonkor saliid waxaana loo qaybiyey dad gaaraya siddeetan qoys oo ka mid ah danyarta galhareeri nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo ka mid ah waxgaradka galhareeri ayaa dadka kula hadlay goobtii raashinka lagu qaybinayey isagoona ka warbixiyey markaa dadka ay ugu talagaleen raashinka iyo siday u qaybinayaan sidoo kale dadkii raashinka la guddoonsiiyey oo ay ku jirto haweeney xanuunsan oo si gaar ah lacag loo guddoonsiiyey ayaa u duceeyey dadkii raashinka la baxay waxaa sidoo kale jira qoysas xaaladooda iska liidato oo iyagana la siiyey lacago kaash ah qaar ka mid a dadkaas loo qaybiyey raashinka iyo lacagaha ayaa waxay la hadleen warbaahinta bismillaahi raxmaan raxiim saciid maxamed jamaal anigoo degmada galhareer jooga waxaa walaayada na siiday raashin ka kooban bur sonkor beliis baycad bay u mahadsantahay khayr allah si cadowga allah naga qabto anigoo magaceedu maarti muxuu ahay maxamed xaaji muudi oo degmada galhariir ku sugan maarti muxuu ahay walaayada islaamka waxay na siisay maarti muxuu ahay tabarucaad ayaa nala sii anigoo faadmo faarax igallaa islaamka kor allaha u dhigo hoosna allaha kala yaabo walaayada allaha biro kor allaha u dhigo hoosna allaha kala yaabo islaamka waxna siiyey oo ganacsigaana ganacsigooda faseexa allaha ka dhigo waxaa lay siiye sonkor bur bariis saliid aa lay siiyey hata wixiina siiye ilaahay kor ha u dhigo magacaygu waa farxii maxamed xasan oo ku nool degmada galhareeri waxaa laysiiyey rubac bura iyo rubac bariis iyo rubac sonkor oo caag saliid sidoo kale nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo ka mid ah waxgaradka galhareeri ayaa isagana sharaxaad kooban ka bixiyey waxyaabihii la qaybinayey iyo sida loo siinayay dadka dadaal badan oo ay bixiyeen ka gadaal ilaahay fadligiis waxaa u soo horoday raashin iyo lacag oo ay rabaan markaas dadkaas gabadhii noola darayd oo ayaduna yaro xanuunsan dabkeeduna deensanaay ayaan waxaan rabnaa inaan guddoonsiino lacag gaaraysa kun iyo shan boqol oo doolar oo kun iyo laba boqolna warqad tahay saddex boqol ay afc tahay lacagtaasaan rabnaa inaan ku wareejinno dadkii soo harayna taqriiban siddeetan qoys aan ugu talagalna inaan raashin siino isigina waa diyaar qoys kastana wuxuu leeyahay ooan ugu talagalnay rubac sokor ah iyo rubac bur ah iyo rubac bariis ah iyo saddex le saliid ah waa ka mid gabadhu xagga raashinka laakiin intaan maadaama caafimaadkeeda iyo waxyaaba jirjiraan waxaan ugu tala galnay inaan siino walaalqabo kun iyo laba boqol oo doolar waaye saddex boqol oo efisiya lagugu tuuraa insha allahu la wareeg kun iyo shan boqol iibsee waa saddex boqol ma ahan marka ugu horeysa ganacsatada iyo maamulka wilaayada islaamiga ee degmada galhareeri ay raashin qaybin iyo garab istaag u muujiyaan dadka masaakiinta ah waxaa magaalada hargeysa ka taagan xiisad ka dhalatay shirkad macdinta qoda iyo maamulka oo ku heshiiyey inay xoog ku qaataan dhul ay leeyihiin qoysas soomaaliyeed tafaasiil ku aadan warkaasi cali aadan ayaa soo gudbinaya dadka ku nool waqooyiga magaalada hargeysa ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan maamulka degmada daarusalaam ee magaaladaasi iyo shirkad ay wataan maamulka oo halkaasi ka qoda macdinta iyo dahabka banaanbaxa ayaa ahaa mid looga soo horjeedo maamulka degmada daarusalaam ee magaalada hargeysa iyo shirkada uu wato maamulka waxaana dhigay dadka ku nool degmada iyo xoogsato deegaanka ah oo ka shaqaysan jiray qodista macdinta iyo dahabka dadka la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan guddoomiyaha degmada iyo shirkada uu wato ee magaceeda loo yaqaano caramaal rag dhaawac ah oo ka mid ah xoogsatada deegaanka ayay warbaahinta hor keeneen oo ay rasaas la dhaceen askar ka tirsan maamulka la baxay somalilan oo shirkad lasoo duldhigay oo layidhahdo caramaal oo hantidii deegaanka iyo dadkii maarata waxay lahaayeen la wareegtay oo dhibaato ka geystay deegaanka maluugta marka waxaan doonaya si deg dega looga qaado deegaanka malugta dhibaataa ku hayaan marka anigu waxaan hahay raggii ku dhaawacmay maalintii khashaaqada meesha ka dhacday markii hore axmed baa la yaali maganaysa marka mawlid muuse arkii axmed ka yidhi waa mawlid muuse markaa raggii ay ku dhacday rasaastu ayaan ka mid ahay oo xagga madaxa ka dhacday markaa deetana marka waxaan doonayaa in laga dul qaado dhibaatada meesha ka jirta oo hawshaa la laabo deegaankaasi ha laga laabo shirkadaasi dhibaatay ku haysaa hantidii dadkii la wareegtay waxaanu leenahay shirkadda buurta la keenay hala laga qaado dhibaatada inagu hayso maxaan ku leey dadka aad arkaysaan ee shaashadda idinka muuqan doona waxa isku keenay waxa weeye dhib loo geystay dhibtaana cidda u geysatay waxa weeye guddoomiyaha degmada oo shaadhkii dowladda noo soo xidhay maxaanku yidhaayey dowladdiinu nagu khiyaameeyey oo hantigayagii ku soo duulay oo kowdii habeennimo milatari iyo ciidan na duldhigay hanti waxaanu lahayna la wareegay ashahaadta aanu dhex tegi karin sida inankaasi sheegayna kuwii ka dhaawacmay waa kuwa ay hadlaya ee maxaanku dhaayay xabaddu ay ku dhacday kuwo kaloo gawaadhi la dulmariya baa jira waxay intaas ku dareen in qaar ka mid ah la xiray kuwo kalena ay duurka ku jiraan waxaana arrintaas dusha looga tuuray inuu ka dambeeyo guddoomiyaha degmada magacayga waa roodo cismaan cumar waxaan ka hadlayaa deegaanka muluugta degmada daarusalaam hoos yimaada waxaanu ka cabanaynaa deegaanka waxaana la dul keenay ciidan baana la dul keenay waxaan ku yidhi caramaal soomaad garan kabacdi deetana raggayga bilaash lagu xidhxidhay oo sideed habeen xidhnaa ayaa waxaan ku yidhi sidii naloo caburinayay sideedan ragga xidhnaayin baa layska soo daayay waxa weeyaan deg deg ha noola qaa ha noolooga qaado waxaa jirta annaga deegaankan iyo guddoomiyahaba caburin bay nagu hayaan waa tuug midnaba ma rab maad rabtaan ma rabno ma rabno
waxa weeyaan dadka meesha lagu daylaynayo awowgoodii saddexaad baa ku dhashay awowgoodii saddexaad ayaa ku dhashay dhul kale ma yaqaanaan shaqo kale ma yaqaanaan meel kaloo taganoo yaqaanaan ma jirto dhagaxoodaa yarbaa waa laydin cashuure layidhi oo dhex galay ragga yagii kala xidha halkaa lagu guro bilaa camal lagu xidhay qaar baa rasaasi ku dhacday qaar baan waxba waxaan kuli loo qaban dadkayagu waxayagu waa baabac dee cagta hoosteedaan ku jirnaa inaadeer walaa guddoomiyihiisa ha noqoto waxaana gebi ahaanba ay kasoo horjeedaan guddoomiyaha degmada oo ay cod dheer ku sheegeen in laga wado maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeysa ka taagnaa xiisado midaan la mid ah dhowaan ay ahayd markii ay sidan oo kale warbaahinta ka hadleen qoysaska cabanaya dhul ay leeyihiin oo ay xoog kaga qaadanayeen ciidamada booliska somalilan warkan waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqaan ugu dambayntii waxaa magaalada jilib lagu soo gabagabeeyey dowro ballaaran oo loo qabtay qodobada masaajidda magaaladaasi warbixinta warkaasi maxamed muudi ayaa soo jeedinaya qodobada masaajida ee degmada jilib ayaa ka faa-iideystay dowro diini ah oo u qabtay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddo saddex maalmood ah ayay socotay dowradan uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u qabtay qodobada masaajida degmada jilib duruus kala duwan ayay ku qaateen muddadii ay socotay dowrada qaar ka mid ah qodobada ayaana ka waramay casharadii ay qaateen duruusta aan dowraan soo qaadanay waxaa ka mid ah aan ka faa'iidnay fanul ilqaa waxaa kaloo ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah khudawaat alwusuul ililqaa duruusta aan qaadanay waxaa kaloo ka mid ah alkhudba almimbariya tacriif alkhudba icdaad alkhudba oo sideed qodob ahaa waxaa kaloo soo qaadanay aqraad alkhudba waxaa kaloo soo qaadanay sifaat alkhadiib oo toban afar sifo ah waxaa kaloo qaadanay waajibaat alkhadiib waxaa kaloo qaadanay bacdu akhdaa alkhudabaa waxaa kaloo qaadanay ahmiyat lugat alcarabiya intaas duruusan ka qaadanay dowladii aan noo socotay tamad bixamdi illaah
waxaan soo qaadanay dowro oo saddex maalin ah oo soo diyaariyey maktabka dacwada ee degmada faa'iido aad u fara badan oo ku saabsanaa marka waxaan leenahay barnaamijkan waxaana ku kulmay waa raggii oo magaalada inta khudbadii khudbada akhrinayso dhammaan ani shakhsiyadeyda ah waan ka faa'iidaystay si aad iyo aad unbaa uga faa'iidaystay khudabo fara badanna way ka faa'iidaysteen dowraadka diiniga ah ayaa joogto ka ah wilaayaadka kuwaas oo loo qabto qaybaha kala duwan ee bulshada si kor loogu qaado aqoontooda la xiriirta diinta iyo maadiga guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa